bismi illaahi araxmaan araxiim halkani waa madasha lixdanka oo aalaba lagu qalanqayo siyaasadda soomaaliya sidii caadada noo ahayd baryahan waxa aynu wareysanaynay oo waraysiyo kala duwan aynu ka qaadaynay musharaxiin u tartamaya madaxa ugu sareeya ee dowladda puntland caawa waxaa madasha marti inoogu ah xaaji maxamed yaasiin xaaji maxamed kusoo dhawow madasha lixdanka aad baan ugu dhowahay waana mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba su-aasha koowaad aan kuweydiinayo maadaama ay madasha ku jiraan dad badan oo aan u aan deegaan ahaan aan kasoo jeedin puntland balse adiga aada kuu garanaya waxaan rabnaa bal in aad dadka reer puntland ee aad u sharaxan tahay inaad u qabato maamulkooda inaad bal isu sheegto xaaji maxamed yaasiin waa kuma bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd awalan waa mahadsan tahay ilaah subxaana watacaala ayaa horta marka hore mahad leh nawaafajiyey maanta inaan wadahadal yeelano madasha iyo anigu xaaji maxamed yaasiin waxa uu leeyahay laba taariikh taariikhda qof waliba uu leeyahay siyaasiya waxaa la yidhaahaa biological muxuu aha age macnaa qofkan cimrigiisa intuu la eg yahay iyo waxa uu soo maray iyo waxaa la yidhahaa political age cimriga uu ka leeyahay siyaasadda nasiib darra inago kolle soomaali baa nahayo ma lihin miqyaas ama qaab qofka loo qiimeeyo gaara ma lihin wuxoo dhan baa isku daacsan kii maanta siyaasadda soo galay iyo kii kontonka sano ku jiray meel bay wada joogaan maxamed yaasiin wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo kontonkii tacliintayda hoose ilaata sare waxaan ku qaatay muqdisho dowladdii gacaanka ayaan u shaqo bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii waxaa laga qaatay xisaabiye waxaa laii bedelay markii ugu horeysada magaalada hargeysa oo aan xisaabiye ka ahaa sanad kadibna waxaan kusoo noqday muqdisho muqdisho markaa waxaan noqday hante boore hante boore dowladda ayaan ka mid noqday isla markaasna haddana kuliyadii sidaan la oran jiray ayaan waxaan ka baran jiray maamulka dowladnimo todoba sano muddo ah ayaan waxaan kusoo shaqeeyay hanti dhoornimo hanti dhoore anigoo abaan xaqiiqatan iskoorimaad yar baa jiray ninaan xisaab badan kusoo saaray ayaa markaa dowladda waxay jiray faylkii aan geeyey prosecutorka u gudbiyey oo marka ahaa maxkamadda wasaalada ayaa la soo celi iyo waa ka hor ini waa la ii xiray afar iyo toban cashaan u xiraa hadi kadibna markaan diiday inaan faylka soo celiyo oo tanaasul sameeyo ayaa markaa waxaa dadkii nagu dhex jiray oo eherada iyo qaraabadii asxaabtii ahayd markaa waxaa timi in la yidhaaha ama waxaa loo dhaadhicinayaa muxuu ahay xabsiga weyn markaa waxaan ku xiraa c i d da iyadoo magacayga la qaadin wax su-aala la weydiin waxay ahayd un keliya hoos laga hadlay oo la afeerka soo celi markaan diiday markii dambe tale waxaan siiyey ahayd halay faseexo halay rukseeyo basaboor halay siiyo hana la ii golaada inaan dalka kaga baxo markaas aad doonaysaan faylka ka yeera si waa la aqbalay c i d d lamber afar ku jeelay anoo ku xiran baan kasoo baxay basaboorkayga lay siiyey diyaarad baan kasoo qaatay galabnimadii east african airways nairobi ayaan ini taasi waxayd markaa muxuu ahay si horaantii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii nairobi markaa shirkadaan u shaqeeyey kadibna toddobaatan iyo sideedii dhamaadkeedii waxaan ka qayb galay jabhaddii la oran jiray s s d f nineteen seventy nine markaa si rasmiga loo furay waxaan ka mid noqday markaa waxa weeye gorihii dhexe waxaa lai bedelay markaa laigu magacaabay inaan wakiil jabhadda uga noqdo dalka dalka yurub saldhigna lo laiga dhigay meesha rome la yidhaha italy markaan arkay muxuu ahayd jabhaddii inay wax badan ka bedeleyn dowladdii markaa jirtay ee kacaanka ahayd xagga hoggaanka ayaan markaa waxaan go-aan qaatay inaan isaga baxo waxaan tegay dalka zimbabwe waxaan joogay sanado badan oo marra shaqo ahayd marra ganacsi aniga gaari ahayd aan ka sameysanayay kadibna waxaan ka qayb galay dhismihii magaratay muxuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii lagu asaasayay puntland haddee muddo dheer baan ufadhinay dhismahaas magaalada garowe ilaahay fadligiisa maanta puntlandka jirta haddee dhismaheedii wax qeyb weyn baanu ka qaatay markii muxuu ahayte uu madaxweyne cabdullahi yuusuf axmed allaha u naxariisto uu magaratay madaxweynaha noqday xiriir fiican oo marka aan la lahaa suldaanka markaa magaala wad gobolka leshaariq ah ee kamid ah imaaraadka ayaan markaa waxaan qalqaaliyey waxa weeye in muxuu ahayte gacan la siiyo maamulka cusub gacantaasi markaa waxay noqotay in la ii dhiibo baabuur ilaa laba kun oo darayska ah magaratay ciidanka raadiyayaal waxyaaba noocaas oo kale ah oo muxuu ahayte gacan unoqonaysa dhismaha intiiba si sharaf leedaan ku wareejiyey oo maamulka ugu ugu dhiibay waxaa kaloo jirtay markaa mashruuc la oranayo airportka anigo aan ugeeyey sudaanka oo yiri magaratay muxuu ahaa airport ma lihin waxaan doonaynaa inaad gacan naga siiso airportkii marka isagana wuna ogolaaday cisbitaal weyn oo laga dhiso mid caruurta iyo dumarka leh iyo referal hospital magaalada boosaaso nasiir daro markaa waxa weeye madaxweynihii haddana isaga hormarin qaabka loo maamulayo mashruuca isaga ah laakiin waxaan ku guulaysanay waxa weeye in naqshadii oo lix bilood laga shaqeynayay shirkada ingiriiska la siiyey iyo qaabka loo dhisayo inay dhamaato laakiin ma suuro gelin oo madaxweyne wuxuu isaga markaa codsanayay waxa weye inuu isaga maamulka u madax banaan yahay oo isaga uu lagu soo wareejiyo haddii taana waa isaga hornimi nasiir daro laakiin waxa weeye muxuu ahaa guud ahaan taariikhdaas ayaan soo maray labadi kun iyo afartii waxaan ka qayb galay muxuu ahayte doorashadii ka dhacday magaalada nairobi hadii waxaan ahaa sideed iyo labaatan waxaanahay murashax murashaxa keliya oo markaa mabdiciyan ku taagnaa war waxaynu meeshaan dariiqa ka lunnay waxa weeye kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii markii dastuurka soomaaliya loo sameynayay laba ra'yi baa jiray shareecada islaamka in dalka lagu dhaqo oo ka mid ahayd miisaaqii ama muxuu ahayte mabdicii uu ku salaysanaa xisbiga israel iyo inaan shareecada la qaadan oo dastuurka wadciga la qaato haddee masiir daro markaa waxa weeye ganacsatadii talyaaniga ahayd oo markaa aada u nidaamsanayd iyo muxuu ahayte influencekii dowladii talyaaniga ayaa markaa waxay ku dhaqantay corruption inay muxuu ahayte laaluush ku samayso markaa xubnihii markaa jiray iyo handadaad labadaba la isku raaciyey shareecad adeer waxaan aan dhamaysto su-aal baad weydiisay oo noloshayda ah marka waxa weeye taas iyada ah mabda-aas ayuu ahaa mabda anigu aan ka duurayey waxaan ahaa murashaxa keliya ee markaa u taagan soomaaliya halkaasaanu ka leexanay shareecada islaamka aynu dib ugu noqono iyada cadaalad iyo kalsooni iyo nabad iyo barwaaqo noo horseedi ka dhah tii lagama qaadan oo waxaan iyo mabda keliyaan ku taagnaa oo kale wuxuu ahaa inaana laaluush bixin oo aana cod gadan marka waxa weeye dadkii markaa joogay baarlamaanka waxay doorteen nidaamkii kale oo oo markaa ka duwanaataan u watay labadii kun iyo laba iyo tobankii haddana waxaan ka mid noqday murashaxiintii waxaan ahaa murashaxa keliya marka haddana mabda-a isagaa ku taagan laaluushkana diidan inuu bixiyo iyadana kuma guureysan waxaa guureysay wixii kale oo laaluush doonayay inay bixiyaan iyo nidaam kale watay labadii kun iyo todoba iyo tobankii haddana waxaan ka qayb galay doorashadii waxaan ahaa murashaxa keliya oo markaa weli ku taagan kasoo leexanay aynu magaranaysa kii saxa ku noqono shareecada allah aynu qaadano iyadana wax walbaba aynu ku helaynaa iyadana kuma guureysan waxaan ahaa murashaxa keliya oo diidan inuu laaluush bixiyo haddee wixii laaluush bixiyey iyo wixii nidaam kala watay ayaa ku guureysay maantana waxaan u taagnahay waxa weeye mabdii isaga ahaa war aynu u noqono ilaahay u noqono halkaasay mashaakilka weyn oo na haystaa uu ku jiraa shareecada alla aynu noqono iyadaa nidaam ah adduunyada nidaamyay leedahay nidaamyo magaranaysaa dimuqraatiya nidaam magarata esisama nidaam magarata muxuu ahay dictatoria waynu leenahay mabda siyaasadeed waynu leenahay anugu marka murashaxiinta kale waxaan weli uga dawanahay waxa weeye ilaa haddeer dhowr iyo labaatan murashax baa jira waxaanahay weli nin u taagan mabdiciisii hore oo ah nidaamka siyaasadda oo shareecadda salka ku haysa inaanu qaadano laaluushka iyo waxyaabaha socdana inaynu ka fogaano taariikhdayda sidaa weeye
su-aasheeda kale waxa weeye waxaad adigu deganta ama dhaqaale ganacsadaad ka tahay wadamada zambia kenya iyo tanzania so sidaa maaha maya waxay ganacsigaygu waxa weye hadda salkau ku hayaa waxa weye magaalada tan nairobi oo kenya iyo zimbabwe zambia ma waa zimbabwe meeshaan deganaan jiray waa hagaag zimbabwe maxaa dhaqaalo ah oo kaa yaala deegaanada puntland waxaa iga yaala dad iyo iyo iyo dal shaksiyan baan ka hadlanaa waxaan ka hadlanaa xaaji maxamed yaasiin maxaa dhaqaalo ah oo uu ka sameeyey ama ganacsiga uu ka sameeyey deegaanada puntland si aad uga qayb qaadatid horumarka puntland maadaama aad ka mid ahayd aasaasayaashii puntland in nineteen ninety eight waa mahadsantahay walaal waxa weeye maxaad kusoo kordhisay ilaa markii aad muxuu ahayte asaas aada asaastay puntland waa waa arrin su-aalahow fiican maka ganacsataa waa arrin kale oo iska personal ah weeye waxa weeye waa kuu sheegay oo naqshadii iyo waxa damaanta laga dhisay wasaasa airport anaa iska lahaa contributionkaygii buu ahaa cisbitaalka boosaaso labada raajiyo ugu waaweyn oo yaal oo feeraha ah anaa geeyey tan muxuu ahay departmentka lafaha muxuuha lagu kabana equipmentskeeda anaa geeyey tan indhaha iyo equipmentska yaala iyadan anaa geeyey haddana waxa weeye dawladdii markaa maamulka ka jiray oo cabdullahi yusuf axmed allah u naxariiste waa ninkaan iska hornimi isagu waxaan aaminsanahay waxa weeye nidaam aan tii alla ahayn oo ku dhisan nin iyo iyo jifadiisa inay marba wax la wareegaan mabda-iyan baan anigu kasoo horjeedaa mar haddaan nidaamka meesha jira aan u arkayo nidaam qaldan oo dariiq qaldan ku socon ku socda haddaan uma maalgeliyo maahi nin magaranaysaa meel walba duqsi meel walba isaga dhaca maahi dalkayga iyo dadkayga waa jeclahay laakiin waxa weeye mabda baan haystaa waa nin hantidhowra a baan ahaan jiray waa nin waxaan ahay magaratay aaminsan haddaan shareecada alle ee lagu dhaqmin inaysan cadaalad jirin nidaamka markaa jira haddee ninku markuu dawladdaba kasoo horjeedo waa adag tahay inuu yidhaa haddana waa ka ganacsanayaayo hotel baan ka dhisanayaayo muxuu ahay kalluunkaan ka shaqaysanayaayo aad bay u adag tahay madda aasana anigu malihi waa hagaag sideed u aragtaa maadaama aad hadda ku sugan tahay puntland soo hadda kuma sugnid magaalada garowe ee puntland maya waxaan jeedaa nairobi laga soo wacdaan filaya waxaan leeyahay meesha leeya nairobi telefoonkaa laga soo wacday waa nairobi maaha wa waa hagaag wa hagaag nairobi baad ku sugan tahay waa hagaag sideed u aragtaa xaaladda puntland dhinaca nolosha amniga iyo dhaqaalaha maanta ma markaad u eegtid waktigii aad asaasteen nineteen ninety eight kii walaal waxa weeye labaatan sano ayay hadda jirsatay maamulka aanu markaa dhisnay labaatan sano hiigsigii anagoo markaa aynu nidaam ahaan loo dhigay waxaan firaynay labaatan sano gobol ilaahay siiyey muxuu ahay kheyraad badan waad ogsoon tahay puntland waa saddex meelood marka loo dhiga soomaaliya meel weeye laba laba boqol iyo laba iyo toban kun oo square kilometer weeye ilaahay wuxuu ku manaysay badda ugu dheer soomaaliya o dhan waa saddex kun iyo saddex boqol puntland oo keliya waxa weeye dalaacad ilaa laas qoray waa kun iyo lix boqol oo kilometer infrastructurekii markaa jiray dekedaa un bay ahayd dariiqii waa jiray oo waxaa ka tegay maamulka maxamed siyaad barre waxaanu filaynay maamulka qofka markaa hogaanka qabanaya dhulka daaxadda lahoo weyn oo kheyraadka badan shacbadiisuna uu yar yahay inuu maaragtay gaarsiin karo muxuu ahayte barwaaqo waad og tahay dadka puntland degan waa hal hal family weeye hal qoys weeye oo waa ka duwan yahay gobolada kale inuu hogaankaasu midayn karo hogaankaasu waxaan eegayey dhulka baaxaddaa la eg baan toban dal eegay oo ay kamid tahay singapore iyo taiwan iyo south korea israel singapore switzerland imaaraadka qatar baxrain toban dal baan isku daray oo ay weli ka weyn tahay muxuu ahayt puntland puntlandna ka kheyraad badan tahay ee shacbigooda u keleeyahay marka haddii singapore iyo korea iyo ambiyada lacba xataa aan lahayn oo kheyraad aan lahayn ay horumarkaan maanta gaadhay muddo yar ee gudahood haddee fikirka ama waagaa qabay ee wuxuu ahaa ninka hela oo daankaa hela oo shacbi yar iyo dhul baaxad weyn oo barwaaqada la gaadhsiin karo maalintaas iyo maanta wax aad iyo aad iyo aad u kala duwan weeye soomaaliya o dhanna markaa duruufo dagaalada iyo buuqdii ku dhex jirtay afartii muxuu ahaa hogaano hore odayaal bay ahaayeen ilaa lixdankii kasoo shaqeeyey soomaaliya gacanka la soo shaqeeyey ilaa iyo muxuu ahaa dhismihii puntland waxaan har iyo jeer garab dhigaa waxa weeye gobolka kaleo somaliland afartii nin hore qabtay sida ma garanaysa muxuu ahaa cabdul ninka la ohan jir maxamed ibraahim cigaal cabdiraxmaan tuur riyaale iyo ninka la yidhaaho siranyo qarakana waxay ahaayeen cabdullaahi yuusuf maxamed cabdixaashi cabda muuse iyo faroore sideedan nin oo muxuu aha labada gobol kasoo taliyey waxay ahaayeen niman magaranaysaa administrationka iyo siyaasadda kasoo qayb galay iyo jabhade iyo waxay rabaa ha noqdaan niman doonaya inay magaratay shacbigooda waxa yaroo ay yaqaanaan ama muxuu ahaa legacy ka tagaan may ahayn dad entrepreneurs may ahayn niman vision dheerle ma ahayn laakiin taagtooda dadaal un bay ahaayeen waxay rabeen inay waxambeeyaan markaan waxaan idhaha waxa weye afar iyo afartaasu by george bay ku yimaadeen niman odayaale bay ahaayeen laakiin labada ninoo hadda yimid oo cabdiweliyo ah biixi by chines iyo by chitin bay ku yimaadeen oo aad bay uga doon yihiin qaabkii markaa ay ku socdaan marka waxa weeye anagu aanu lahayn kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii iyo maanta meesha joogta amni ahaan midnimo ahaan dhaqaale ahaan horumar ahaan si kastaba maanta maalinay ka xun tahay ma jirto haba yaraatee saad ka warqabto puntland waxa weeye meelo badan baa laga fadhiyaa koonfurta dagaalo badan baa kaga furan intii hadda cabdiwey maxamed cali gaati uu joogayna ay joogtay noqotay muxuu ahaa weerarada ka imaanayay koonfurta meesha la yidhaaho tukaraqna maanta lixdan kilomitr bay ufadhidaa galgala wiilashii joogay ilaa cabda muuse ilaa maanta waa joogaan markay rabaan bay askar tallaayaan markay rabaan bay boosaaso yimaadaan boosaaso ilaa boqol kun oo olama abaa joogta oo aan sharci darro waddanka ku joogta oo anytime security falace ah dhinaca kan baddana waxaa fadhiya daacish baa fadhiya intaasi waxay ku timid docfi ka yimid daciifnimo ka timid maamulka oo loo arkay meel beelaha ah oo maran puntland inay tahay oo nin waliba siduu rabo uu ka yeeli karo hadda waxa weeye wax la horumariyey ma jirto ciidan puntland uu leeyahay oo magaranaysaa loogu talagalay inuu difaaco oo xuduudeeda difaaco oo magaranaysaa magaalooyinkooda difaaco ma jiro madaxweynaha maanta joogaa waxaa lagu bartay inuu yidhaaho markay wax dhacaan inuu isaga dhoofo u yidhaaho iyadaas xalinaysa haddee nin waliba cadow ah puntland wuxuu arkay docfiga hogaanka meel lagu soo dheefin karo inay tahay laakiin shacbiga ayaa ah shacbi dowladnimo jecel oo nabad jecelo istifaaca waa hagaag maadaama ay madasha ku jiraan dad badan oo aan ka imaanin deegaanada puntland soomaalida kale ah ma noo sharixi kartaa deegaanada puntland bal ma u tilmaami kartaa soomaalida aan maaragtay reer puntland ahayn ee ku dhegeysanaya wallahi ninka soomaaliga oo aan de soomaaliya aqoon haddaan idhaaho waxaan ku barayaa maadka muxuu ahayd soomaaliya waa iska ayaan daro oo cimriga had soomaaliya may waxaan ka hadlaya lakin maab maabka puntland baa ay puntland baan sheegay qofka soom waa ku gartay qofka soomaaliga baan ku yidhi haddaan rabo inaad leedahay u sheeg puntland u sheeg laakin waxa weeye de su-aal wey jawaabteeday leedahay puntland waxay waxay kamid tahay soomaliya kamid tahay waa gobol sidaan hore usheegay saddex meelood marka loo dhigo wa soomaaliya weeye naabkeeda laba boqol iyo laba iyo toban kun kilometer waxay ka dhawaatay xuduudeeda mudug oo ay gacalkacyo u tahay magaalo madaxeeda ay u tahay dhinacaas ilaa goldobad dhinaca markaad eegto waxa weeye waa xuduudda etoobiya aynu laneel la leenahay weeye dhinaca badan dhinaca kangalacad bay midigta ka jirtaa haddii hadday hore u socotana waxa weye gobolka nugaal baa la gelayaa gobolka nugaal geeskeeda shishe el weeye dhinaca kalena waxa weeye magarat waxay sool bay la xuduud tahay oo sool oo markaa ilaa iyo gaaraysa muxuu ahay burco xuduudeeda ay tahay kor haddaad sii aado oo magaratay bari aad aadidna ilaa iyo muxuu ahay te calula oo koonaha u jirta qorax kasoo bax ilaa iyo waxay dhacdaa laas qoray oo oo muxuu ahay te gobolka kale oo bidixda ah oo xagga galbeedka ka xiga xuduudda ilaa ceerigaabo ilaa iyo waxay leedahay xuduudda somaliland bay la leedahay ilaa ay soo gashay dhinaca kan xuduudda burco iyo mxuuha buhoodle hadde waxa weeye waa dhulka aada iyo aada u ballaaran weeye oo ilaahay subxaana watacaala uu ku barwaaqaysay ama waxaa ihaha waxa weeye waa lafdhabarka soomaaliya weeye puntland marka waa waa meesha ugu weyn oo loo baahan yahay qof kastoo soomaaliya inuu ogaado waa hagaag ma oran karnaa puntland maxaynu oran karnaa marka puntland taariikhiyan ma italian somaliland ba mise waa british somaliland mise aad ka warqabto muxuu ahayd ingiriisku waxaa jirta maruu soomaaliya dhan wada xukumayay oo somalilandna waxa weeye waa dal dhulka soomaaliya wey marka la yidhaaho taariikhda markaad akriso aragto qoraaladeeda badan oo dhan ba somaliland waxaa la yidhaha soomaaliya o dhan baa la yidhaahaa hadda qolaa gaar ula baxday magaca iyada ah marka puntland somaliland weeye dhulkii soomaaliyeed weeye talyaanuma ha xukumo ama ama ingiriis ha xukumo marka mar waxaa jirtay ingiriiska uu gaar u xukumay gobolada tan waqooyiga inta kalena ay talyaaniga u xukumay ayaa jirta oo lagu magacaabay italian somaliland marka taariikho waxaa jira sidaan kuu sheegay ingiriisku wada xukumayay iyo mar ingiriisku uu qeyb soomaaliya kamid a xukumayay talyaaniga uu qeyb soomaaliya ka xukumayay marka puntland waxay kamid ahayd waxa weeye marka ingiriisku xukumayay soomaali bay ahayd markii talyaaniga gaar uu koonfur xukumayana waxay kamid ahayd gobolada uu haystay talyaaniga dhegeystayaasha mid kamid ayaa wuxuu su-aal ku weydiinaya su-aashaasoo ah waxaad sidaad noo sheegtaba adiguba sanadkii labada kun iyo afartii waxaad isku sharaxday madaxweyne shirkii awdareed labada kun iyo labaiyo tobankii muqdisho ayaad isaga sharaxday madaxweyne inaad u noqoto soomaaliya dhinaca kale sanadadii labada kun lix iyo tobanka iyo toddoba iyo tobanka oo ay dhacday doorashadii madaxweynaha soomaaliya musharax u taagan ayaad ahay marka su-aasha uu dhegeystahan ku weydiinaya waxa weeye oo kooban ma federaalkii baad kusoo hogooday markaasaad puntland isku sharaxaysa wallahi federaalka iyo puntland waa soomaaliya marka maxaa ku hungooday hadda ay tiraha waxaan ku hungooday hadda ay tiraha saddex goor maxaad ku weyday waxaan ku waayey waxa weeye madda anugu u taagnaa oo shareecada ah dibaanada marka ay soo arag inay munaasib tahay waxaan ku hungooday wax la iibsanayay buu ahaa codka oo oo aan qarsoonayn anna waa diiday haddii haddaad supermarket aad gasho oo magaranaysaa badeecada taala ay iib tahay haddee nina firi kugu siirmayo waxaan anigu filayay inay moraalkooda intaa uu dhaamo oo ninka lacagta bixiyaa la diidayo musuq maasuqa ah ninkaan lacag bixinayn oo principal kalena la qiimeynayo hadde saddex goor soomaalida o dhan waxay ka dharagsan tahay og tahay xildhibaanka haddaadan lacag siin inuusa codku siinayn anayna igu dhacday si bareera in la yidhaaho xaaji waad fiican tahay maddaa wanaagsan waxaad wadataa ninaan ku naqaano hufan baa tahay si baan ahayn wadanaya oo ehladiin ah ninka la raro weeye laakiin meesha kan waxa weye anagu majuun baanu nahay waxaan soo galay doorashooyin oo xildhibaanimada lacag baan kusoo galay lacag ma bixinaysaa may ma bixinayo haddaan idhaahana iga raalli ahaw bu ku leeyahay dhaqan xunoo kaley leeyihiin oo ah hebel baan ka ballan qaaday doorashada ka hor inaan codkayga siinayo deeana waxaan lahaa waxay wargarsoora tahay ilaa aanu ku wada hornimaano nina lama geli kadhig muxuu ahay te ballan oo wax xala- xaaraan weeye hagaaj haddee kaama arkayo marka waxa weeye ni- saddexdaa goorba ma hungoodin ee waxa weeye qolana nin walba rag baa orday markaasi nimankan u badiyey haddee ragna waxay u badiyeen baatilka oo waxa weeye dalawish bay bixiyeen anna waxaan ahaa saddex goor diiday inuu laaluush bixiyo marka ma hungoodina waa guulays waa hagaag maadaama aad laaluushkii halkaa ka diiday xildhibaanadan lixdan iyo lixdan ah ee puntland ma kula tahay inay iyagu laaluushin la-aan ku dooranayaan wallahi waa mustaqbal waa qeyb ilaah baa og xaaladda Eh, waxaan hadda aad iyo aada ugu kalsoonahay oo ku faraxsanahay Eh, puntland xaaladda maanta jirtaa aad bay uga duwan tahay xag amni Eh, muxuu ahay te- musuq maasuq badan baa lagu sameeyey Eh, waad og tahay oo ma garatay muxuu ahay wax horumar oo la gaarin ma leh Eh, bulshada puntland eh, aad bay uga duwan tahay eh, muxuu ahay te- federaalka federaalka qabaa'il tiro badan oo isu yimid weeye Eh, muxuu ahay te- waxaa eh, konton kaloo ciidan ahoo ayaa ilaaliya muqdisho gaarkeeda oo nin kastoo madaxweyne noqdaa waa wuxuu iska helaya protection Eh, puntland ma aha puntland waxa weeye waa meel khatar ku joogta Eh, dadkeedii ma garanaysaa eh, cadaalad darro lagu sameeyey maal- maal ku sameeyey xoolahoodii la dhacay dad badan loo geystay marka extravagansada taala muqdisho ma taalo Eh, shacbiga puntland waa dad bisil Eh, midda kale ay sii farxadgelinaysa waxa weeye xildhibaanada ilaa haddeer aan maqlayo in jifooyinka hoose ay soo ogolaadeen oo cuqaashi hadda soo ogolaadeen in lama hayo nin eh, muxuu ahay ta lacag bixiyey oo hadda wax lagu siiyey ee musuq maasuq lagu siiyey ma jiro Eh, taasi natiijadeeda iyo eh, muxuu ahaa dhiirigelin weyn bay ii tahay marka waxaan isleeyahay waxa weeye rag dumar wanaagsan oo bisil oo fahmi kara wadciga maanta uu ku sugan yahay ee puntland ayaa ayaa maanta soo baxaya oo ka duwan wixii dhici jiray federaalka ka dhacayay marka kalsoono weyn baan qabaa ee maadaama murashaxiinta aan xagga political ageka aan ugu weynahay afartan sano oo siyaasaddan kusoo jiray ee ragga hadda ila baratanayaa xataa ninka la yidhaha marka lagu daro ee cabdiwali cali gaas hadda taariikhdii siyaasadeed wuxuu ahaa un keliya Eh, sida uu sheegay labadii kun iyo eh, muxuu ahay te- eh, eh, eh, laba iyo tobankii ayuu ayuu sanad joogay Eh, sideed jir weeye marka siyaasadda loo eego haddee dadku waa qiimeyn doonaan baan qabaa marka rajo weyn baan qabaa inaan ku guuraysto marakan waa hagaag maadaama aad tahay nin aad iyo aad caqiidada islaamka aada u yaqaana ra- daneenayana inuu ku ba- ku maamulo deegaanada puntland haddii uu fursad u helo oo xildhibaanada fursad u siiya inuu madaxweyne u noqdo puntland waxaa ka maqan deegaano ee uu kow ka yahay gobolka sool deegaanada ka maqan gobolka sool waxa gacanta ku hay dad islaama oo soomaaliya oo walaaladeena ma- maxaad ka yeelaysaa maadaama dee ma ma dagaal baad ku qaadaysaa marka ya ma- diintu maxay ka qabtaa baad is leedahay i- i- dagaalka noocaas oo kale horta dagaal bay ku daataa eh, shareecad eh, ma ma garanaysaa muxuu ahaa eh, ma banaynayso Eh, tan cilmaaniyadan xataa ba- banaynan iyo aadamanimada ma banaynayso in diig mu- eh, muslim in la daadiyo oo si sharci darra loo daadiyo Eh, anigu haddii aan madaxweyne ka noqdo puntland eh, dabcan shareecada islaamka waa waxaan wada aaminsannahay weeye Eh, wax cusub aan hadda ma keenayo Eh, qeybta garsoorka uun baan ku xoojinayaa inay shareecada islaamka ma garanaysaa ay xoojiyaan oo cadaaladda ay sugaan maxaakimta ee jirta ee puntland waxa ay ku salaysan tahay waa shareecada islaamka tii un in la xoojiyo oo ay dadka u siman yihiin un baan anigu horseedayaa haddaan shareecada marka ay- aan qaado oo iyadu ay tahay eh, wax waajiba qof kasta muslim waajib ku ah Eh, hadda waxaa imaanaysa waxa weeye marka hore intaanan soo gudbin eh, nimankan hadda haysta eh, shareecada eh, sheeganaya iyaguna oo eh, dhalinyarada ah inay hubdhigaan laanna waxay doonayeen waa fuline oo shareecada ahayd annagaa wadana oo buuraha ku jira inay kasoo degaan Eh, ciidamo badan iyo dhaqaalo badan ayaa nooga baxa eh, eh, sugidda amniga iyo difaacooda Eh, waajib bayna ku tahay inay ma garato hubka dhigaan kuwa daacishka ah oo iyaguna buuraha ku jira bariga iyaguna inay hubka dhigaan nabadda gudaha puntland marka hore in la sugo midnimada shacabiga puntland in la sugo muxuu ahay dadkoo midaysan markaa inaanu la fariisano walaalahayna somaliland afduub bay anigu ku haysaan baan qabaa gobolka muxuu ahayd puntland oo sool iyo sanaag bare adusool un baad ka hadlaysaa mar waliba marka waxa weeye waxaan aaminsanahay inay mas-uuliyad naga saaran tahay maamulka kan puntland inay wax ka dhisteen gobolada sanaag iyo sool xaqna u leeyihiin inay xorriyaddooda xiraan oo afduubka laga qaado shareecada islaamkana in lagu fuliyo oo nidaamka aan wadano uu gaaro dadka iyaga ahoo dhistay muxuu ahayd puntland hadday walaalaha iyaga ay magaranaysaa wanaag iyo ay muxuu ahayd qaataan oo afduubka ay ay ka baxaan dhu aysan markaa iyo gobol aysan iyo dad aysan markaa muxuu ahaa xaq u lahayn inay maamulaan hadde waxa weeye wanaagga muxuu ahayd inuu horeeyo iyo wanwaanta wax waajiba weeye hadday diidaanna waxay lamid ahaanayaan shabaabka buuraha ku jira dalgara hadday diidaan haddii sharciga islaamku xumoo muxuu ahayd ogol yahay inaanu muquunino oo xoog kaga saara markaa duqaad bay noqonayaan sidaas oo kale kuwa bariga jooga dee askarta bun somaliland ka joogta sanaad iyo meesha la yidhaaha sool kuwaas oo kale lamid noqonayaan marka waa ku khasbannahay in xoog looga saaro si sharciga alle dalka lagu loo dalka anigu aan markaa xukumo nidaamkiisa uu meel waliba gaaro marka waxa weeye qaab qabyaaladeed qaabka anigu aan ku socdo waa qaab nidaam iyo siyaasad ilaahay noo jideeyey haddii nabad la qaato oo muxuu ahay sharciga allena loo muxuu aha hogaansamo haddee wanaag weeye haddaan loo hogaansanina haddii kan buuraha ku jira iyo kan sool iyo sanaad jooga wax farqiyo aniga xaggayga udhexeeya ma jiraan wixii sharciga ii fasaxayaan markaa ku dhaqaaqayo waa hagaag dhinaca dawladda federaalka iyaga maxaa kaaga qorshaysan haddii aad maamulka qabato sideed kula dhaqmaysaa maadaama iyagu aysan ku dhaqmin shareecada islaamka wallahi waxa weeye muxuu ahayd soomaaliya hadee waataan la jecel lahay in shareecada la qaato shareecada waxa weeye waa cadaalad wax kala maaha shareecadu wax falsafad kale maaha waxa weeye dhulka iyo dadkaba allah iskale isagaa abuurtay maamulkana isagaa leh annaguna wakiil baan uga nahay waana caqiido qof kasta oo muslima oo la rabo inuu aaminsan yahay ma aha falsafad argaagixisa maaha hadab u keenaysa maaha waa cadaaladooda sugo hogaankana inuu hufnaa hufnaado supervisorkiisana ilaahay inuu yahay wey wax kale maaha federaalka waxaan kula dhaqmaynaa waxa weeye anagu waxaan nahay qeyb kamida soomaaliya nidaamka kan hadda federaalka ah oo maamulka lagu maamulayana kamid ah haddee tacaawun baa naga dhexeeya iyo wanaag baa naga dhexeeya shareecada ku dhaqankeedana haddii waxa weeye wax waajiba weeye oo oo magaratay in la qaato ah waxa weeye maraykanka hadda waad ka warqabtaa hadda meesha aad joogto gobol waxaa jira qofkii qof jira loo jiro ama korintahan ugu jiro ama xabadan ugu jiro gobol waxaa jira aan ku dhaqmin nidaamkaas oo qofka la xerayo ayaa jira nidaam gobol waliba wuxuu leeyahy nidaam buu leeyahay anigu haddaan marka puntland muxuu ahayd madax u noqdo meesha anigu mas-uulka ka ahay ayaa ikhusayso marka hore inaan sameeyo tan aan u jeedinayo gobolada kale iyo maamulka dhexena waan baabu nasiixa wey nasiixa ahaan ayaan muxuu ahaa u gudbinayaa laakiin markay arkaan cadaaladda anigu aan farayo iyo modelka anigu aan noqonayo iyo hufnaanta anigu aan la imaanayo iyo raxmadda ilaahay kusoo dejinayo puntland iyo wanaagga puntland ka dhacaya haddee kudayashii markaad imaanaysaa inta kale waxaan firayaa inay kudayshadaas ay qaadanto doonaan ayaan ayaan rajeynayaa xusnul mucaamala mucaamalada ugu fiican baan kula dhaqmayaa maamulka dhexe xildhibaano puntland ka socda oo ka wakiila ayaa jooga federaalka sida gobolada kale bay u joogaan annagu federaalkaanu ka mid nahay wixii wanaaga oo federaalka uu annagana soo gaarsiiyana waa qaadanaynaa wixii dhibow xaggooda ka yimaadana waa isku aqli celinaynaa ummaddaa soomaaliyeed sida ay mixnada uga bixi lahayd oo muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala awaamirtiisa ay u qaadan lahaayeen oo si xigmad leh ugu qaadan lahaayeen oo cadaalada loo sugi lahaa ay waxaan ka wada shaqaynaynaa taasina tacaawun baa naga dhexi waana amar ilaahay uu watacaawun lacal biri wataqwa ilaahay leeyahy waa ka tacaawunaynaa wanaag baan kula tacaawunaynaa ma ahaanayna fallaaga ma noqonayno muxuu ahay te sida hadda jirta waxaa jira urur ka dhexeeya muxuu ahay te gobolada ee isku bedelay inay yihiin xisibi kasoo horjeeda hogaanka federaalka hadde waxa weeye waad ka warqabtaa puntland madaxweyne muxuu ahay te cabdiweli wuxuu ku guuldaraystay axzaab inuu sameeyo oo mucaarad ah wuxuuna ku doodayaa waxa weeye waxaanu dalaanu samaysanay oo kasoo horjeeda muxuu ahay te maamulka dhexe haddii nin diidaya t c inuu dhiso oo mucaarad lagu noqdo nin diidaya inuu mucaarad isagu noqdo waa contradiction marka waxa weeye axsaabtii badnaydna waa sameynaya day one muxuu ahay te muxuu ahay te qolada la yidhaaho federaalka na tacaawunay wanaag baa naga dhexeynaya waa hagaag guntiga gabagabadii dadka reer puntland ee ku dhegeysanaya caawa ama kuwa kaa dhegeysan doona daafaha adduunka markii warkan la daawaco haddii alla idmo iyo weliba xildhibaanada lix lixdan iyo lixdanka ah ee haatan qaarna lasoo doortay qaarna lasoo dooranayo maxaanu kugu doorannaa xaaji maxamed yaasiin oo aanu puntland kugu doorannaa bismillahi aad iyo aad ba wara umahadsan tahay su-aal iyo su-aal aada u wanaagsan weeye oo murashax anigoo kale aana anfacaysa ummadda reer puntlandna anfacaysa waxaan leenahay horta waxa weeye shaki wuxuusa ku jirin inaan dayacan nahay shaki wuxuusa ku jirin inaanu guuldaraysanay haddaanu soomaali weyn nahay iyo haddaanu gaar ahaan reer puntland nahay oo ku guuldaraysanay muxuu ahay te nicmada ilaahayna siiyey inaan ku shukrino maanta waxa weeye waxaana haystaa waa niqma nicmada ilaahay baanaan ku shukrin waxaa loogu dooranayaa waxa weye xaaji maxamed yaasiin afartan sano inuu siyaasad ku jiray oo uu ma garanaysaa yahay nin mabda leh oo mabda lagu yaqaan waxaa loogu yaqaanaa waxa weeye nin hufan nin kasoo shaqeeyey dowladda soomaaliya oo hanti dhowro ka ahaa maantana isagoo hanti leh oo lagu aamini karo hantida ummadda inuu yahay mid dhowraya mar haddaan anigu la imaado maamulka kan shareecada ku dhisanna waxaa la filayaa waxa weeye inaan cadaalad la imaado waxa maqan maanta waa cadaalad oo nin waliba uu uu dareynayo waxaan ahay nin waayo arag ku ah xagga ganacsiga hadda uu ku antacooda madaxweyne hadda joogaa waxaan sameeyaa buu yidhaahaa infrastructureka iyo waxaasan sameeyaa anigu waxaan wataa waxa weeye baddaa dheer oo ilaahay na siiyey ayaan mashruuc waxaan u hayaa sideed warshadooda waaweyn oo ilaa afartan kun oo qofood ay ka shaqayn karaan mashruuc noocaasa wada tahay nicmada ugu weyn weeye marka mashaariicdaas oo kalluumaysiga oo aan filaayo inuu dhaqaalo badan uu naga soo galayo in dhibaatada hadda illegal fishinka oo dariifka oo hadda lagu wada inuu istaagayo shaqala-aanta dhalinyarada haysa inaan shaqaabo u abuurayo mashruuc kale waxaan wadaa waxa weeye dhulkaa ballaaran oo anagu maanta aanu leenahay puntland waad ka warqabtaanoo ma lihin xoola anagu aanu leenahay reer puntland oo dhoofa xoolaha ugu badan waxay ka yimaadaan koonfurta iyo dhulka ethoobia haddee anagu waxaan wadaa waxa weye mashruuc ah in ilaa hal milyan oo neef oo ariya iyo muxuu ahaa ila ah inaanu u sameyno dhalinyarada iskaashatooyin ilaa hal milyan oo neef marka hore in la gado marka aanu ka faa'idaysano horumarinta kalluumaysiga mushkiladda nooweyn waxa weeye puntland reer puntland inay fahmaan ah miisaaniyadda puntland ugu badneyd maanta waxa weeye lixdan ilaa toddobaatan milyan oo dollar wey sanadkii somaliland miisaaniyadeeda waxa weeye saddex boqol iyo lixdan iyo afar milyan oo dollar weeye bul ahaan bay naga yar tahay kheyr ahaan bay naga yar tahay shacab ahaan bay naga yar yihiin maxay ku dhacday anagoo masaaxadda haysana oo dhaqaalaha haysana oo wax abuuri kara in miisaaniyadeena maanta ay lixdan milyan tahay boqolkii konton kamida uu madaxweynaha uu isagu ku tasaruxo oo isaga uu maamusho anigu waxaan qabaa waxa weeye waxaan haysanaa fursad aad iyo aad u weyn reer puntland haddaan nahay oo aan ku horumarin karno dhaqaalaha dhalinyaradeyna aan shaqo ugu samayn karno noqon karno magaratay singaboreka africa aan noqon karno proximity proximityga anagu aan ugu dhownahay inuu hayto caalamka aanu ka faa'iideysan karno waxaan arkaa vision ah in puntland ay noqon karto meesha soomaaloo dhan magaratay gacansiinka xagga dhaqaalaha haddaanu dhaqaalo helana oo dhalinyarada iyado ay helaan shaqa helaana hadda waxa weeye horumarka ugu weyn baan gaari karnaa oo xagga tacliinta ah oo xagga magarata caafimaadka ah oo xagga maga dhinac kasta oo dhaqaale u baahan oo dhan ayaanu gaari karnaa laakiin sida hadda aanu ku sugan nahay si maaha marka anu waxaan ahay waayo arag afartan sano siyaasadna kusoo jiray horumarin gaca ganacsina kusoo jiray wax la taaban karo oo ganacsigana sameeyey oo meel kastoo aan joogay aan wax horumar aan ka sameynayay hadda waxaan arkayaa waxa weeye hadii la yidhaaho maanta hogaanka qabo puntland inaan aad iyo aad uga duwanaanayo ragga kale oo maanta ila baratanaya oo qaarkoodna lasoo tijaabiyey oo oo feelgaroobay kuwa kalena haddan kooyay ah oo markii ugu horreysay siyaasad soo galaan ah hadda waxaan arkayaa waxa weeye lahaanshada ownershipka puntlandna waa i taabanaysaayo raggii wax kasoo asaasay baan ahay waxaan ahay kurtun kasoo haray odayaashii hore oo oo puntland hogaanka usoo qabtay ama soo asaasay in yar baa hadda nool waxaan aaminsanahay nin laga faa'iideysan karo iyo inaan ahay oo isbedel weyn ku keeni kara puntland marka waxaan rajeynaya waxa weeye hogaankaas haddaan qabto oo ilaahay uu idmo waxa weeye puntland kudayasho inay noqon doonto puntland ku dayo oo hees ahaan mar maqlay laakiin beenowday laakiin haddaan hogaanka qabto waxaan rajeynaya waxa weeye ilaahay idankii ilaahna uu nagu garab garaya maadaama aanu shareecadiisa aanu ku saraynayno maamulka iyaga ummadda reer puntland inay noqoto mid iyada horumar gaadha horseedna u noqota inta kale oo gobolada soomaaliya wixii puntland lagu arko oo wanaagana waxaan aaminsanahay gobolada kale inay qaadanayaan oy badbaado soomaaliya o dhan ay u noqonayso marka ilahay waxaan rajeynaya waxa weeye xildhibaanada iyo wixii influenceka ku leh inay maanta gartaan hogaanka puntland inuu qaban karo qof aqoon leh daacadah waayo aragah lahaansho dhismihii puntlandna leh maantana muxuu ahayte munaasab waktigeeda ay tahay tawfiiqdana ilaahbaa iska leh ilaahay subxaana watacaala hadde hadday fadli noo tahay oo adduunya aakhirada aanu ilaahay subxana watacaala ugu dhawaanayno oo aan ku milaanayno adduunya aakhirada ilaahay hanoo fudeeyo hadday fidno tahay sidii hore ragga iga horeeyay ku fidnoobeen adduunya aakhirada ilaahay waxaan ka baryaaya inuusan ii saharin waxaan ku fidnoobo ummadana dhibaato ay ay ku noqoto hadde ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxa weeye wixii puntland iyo soomaaliya u fiicanba inuuna waafajiyo aan u fiicnayna ilaahay inuu naga fogeeyo wabillahi tawfiiq kaasi waxa uu ahaa xaaji maxamed yaasiin oo caawa martina uu ahaa madasha lixdanka xaaji maxamed waxa uu sharaxan yahay hogaanka dowladda puntland halkani waa madasha lixdanka oo ahlaha lagu falaqeeyo faaqidaada siyaasadda soomaaliya waraysiga anaa idii qaada oo xuseen fiina kulankeena kulanka ku xiga oo ah musharax kale oo ordaya maamulka inta aynu kasoo xiranayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabad gelyo